idin wanaagsan mar kale dhegeystayaal rabadaan wanaagsan sidoo kale haatan waxaad kusoo dhawaateen barnaamijkii martida microfoonka waxaanu hayaa maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan ramadaan kariim dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii martida mikrofonka oo toddobaad walba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a laanta afka soomaaliga soomaaliya ayaa cagta saartay waddadii soo kabashada waxaana ka socda mashaariic horumarineed oo isugu jira maalgashi ganacsato soomaaliyeed ay dalka maalgashanayaan iyo dowlado ka caawinaya soomaaliya dibudhiska turkiga ayaa ahaa dalka dibudhiska iyo mashaariicda horumarineed ee ugu weyn ka fuuliyey soomaaliya laakiin bilahan dambe waxaa soo kordhaysa taageerada dowladda imaaraadka carabta ee soomaaliya imaaraadka waxa uu gaadiid iyo kaalmo kaleba ku taageeray ciidamada dowladda soomaaliya iyo maamulka jubbaland waxa uu muqdisho ka dhisay xero lagu tababaro ciidamada iyo dhismooyin kale hay-adda bisha cas ee imaaraadka carabtana waxay soomaaliya ka wadaa gargaar bani'aadnimo oo xoog leh haddaba doorka imaaraadka ee soomaaliya ayaan ku faaqidaynaa barnaamijkeenna martida mikrofonka ee toddobaadkan barnaamijka waxaa marti ugu ah ambasador cabdulaahi aadan axmed kongo oo jaamacadda carabta ka soo shaqeeyey muddo labaatan sannadooda haatanna ku nool dalka imaaraadka carabta cabdulaahi bal kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofonka idaacadda v o a laanta afka soomaaliga waa mahadsantiinaya ka waran doorkan imaaraadka carabta ee soo xoogeysanaya ee soomaaliya saacadaadka masa imaaraadka ay siiyaan soomaali mid cusub ma aha waxa weeyaan aad bay usoo qoto dheer u leedahay waxaana digay dhagaxa ugu horeeyey ahaa saacadaadka u taagay tiirka wuxuu ahaa sheekh zaaid marxuumkii sheekh zaaid baa yaa sameeyey oo jeclaa ummadda soomaaliyeed dadku wuxuu oo jiri soomaali buu cashaqsan yahay marka ilaa maanta ilaa way socotaa musaacadaadku iminka wax laga sheegaa oo wax walba waxaad moodaa in somehow ay tahay wax sikrada laakiinse waxaa jirta musaacadaadkooda aad bay u fara badan yihiin waxaa jira xagga amniga ugu horeeya oo hub iyo raashin iyo betrol iyo wixii amniga ku saabsan oo dhan way way bixiyaan iyagoo aan wax shuruuda ku xidhin halkii aabihood uu soomaaliya halkii ugu jirayba iyaguna maanta ciidamadiisii ugu jiraan maxamed iyo sheekh khaliifa marka waxaa halkaasa weli ay imika siiyaan waa gartay waxay iminka siiyeen dowladda federaalka ah hub iyo baabuuro aan kuwan rasaasi karin iyo kuwa kaleba puntlandna way siiyeen jubbalandna way siiyeen xagga amniga waa sidaa waxaa kale ee jira inay xagga horumarka aada iyo aad ay uga saacidaan soomaalida khaasatan iminka federal stateka ama ama xagga dhaqaalaha ha aate ama xagga socialka ha aatee musaacadaadkooda hore ee waxaa ka mid ahaa oo aynaan weligood iloobayn masnaciisan korta xagga tacliintana guuladana weligood way ku dhex jireen waa gartay taariikhdaa dambe taarikhdaa dambe waan noqonaynaa imaaraadka carabta waxay turkiga kaga duwan yihiin taageerada ay dowladda siiyaan waxaa ku jira sida hadda xustay military ama mid dhinaca amniga oo ay gacan ka geysanayaan maxay tahay danta ay imaaraadka carabta ka leeyihiin soomaaliya horta marka hore waa carab weeye soomaali waa dowlad jaamac alcarabiya ka mid ah oo daciifada oo aan dhaqaalaheeduna liito iyana ilaahay wuxuu siiyey khayraadkiisa iyo xagga batroolka iyo iyo dukaba ama xagga tijaaradaba marka waxa weye taasay iyagu u ugu muhim yihiin xagga soomaalida xagga istaraatiijiyada markaan kaaga waramo iyo waxa nabadgeliya jirta waad ogtahay iminka waxaa ka socda yeman marka meesha ugu dhowey had iyo jeer ay ka ay ka saacidi karaan dadka yemaniyiinta waxa weeyaan xagga soo xagga soomaalida wey leanna waynu aad baynu ugu dhownahay marka waxay isleeyihin aanay kuwaasuna kusii fidin weliba aanay kusii fidin soomaalioo soomaali oo kalena oo xaggaana aanay dhibaato kaga keenin ta kalena waxa weeyaan waxaa had iyo jeer wax jira xagga eeraanna waa ka baqanayaan marka jeiska soomaaliya waxay doonayeen dowladda federaalka ah inay xoog noqoto siday isaga daafacaan iyaguna iyana aanay dhibaato u keenin oo aan loo soo marin xaggooda wa waa gartay marka dalalkan kale ee jaamacadda carabta ku jira oo soomaaliyana ay xubinta ka tahay waxaad moodaa in doorkii looga baahnaa ee xagga soomaaliya aanu aanu aanu muuqan oo ay liitaan imaaraadka iminka soo baxay arrintan imaaraadka ee soomaaliya uu ka wado sidee u arkaan waxa horta dowladda carabti waa seen aad ogtahay iyagiibaa ku iyagiibaa dhibaata haysata dowladihii carabta ee indikeni maanta ma jiraan waxa weeyaan dowladihii ugu waaweyn ciraaq iyo suuriya midkoodna ma jirto yeman baa iyana hadda ku jirta waan la garanayn masar baa iyada gudaheedii isku mashquulada allahuma sala waxaa soo haray waxa weeyaan intan khaliijka yaa oo iyana baqanaya yaa imika jira marka waxa weeyaan iyagu waxay doonayeen inaan xagga soomaaliya loosoo qoladan waxay muhiim u yihiin waxa weeyaan way nabad nabadgelyo ule ku jiraan waana ladan yihiin soomaalidana way jecel yihiin marka ma doonayo inay xaggoodana xaggaa soomaalidana sheerku kaga yimaado waxay doonayeen in inaan soomaali dhibaatada maanta carab ka socota aana iyadana ka socon waxa weeyaan inay halkaa iskaga hayaan dhibaatada ka jirta caalamka carabiga ee kale kuwa dowladaha carabta ee aada weydisee kale dee iyagii baa naftoodii khaati jooga waxayna ina saacd ina siiyaan imika laajiyiinta ugu badan ee refugiga ugu badani dhulkii carabta ee suuriyadii shalay inaga inoo ahayd meesha qura ee laynaga saacido meesha qura ee soomaali marka refugi u tagaan ee caruurteena scholarshipka sii jirtay dowladdii aan tiito weligeed inaga doonin iyadiibaa maanta soomaali ka liidata marka carab maanta haysata ama cid kale saacidi karta dowladaha khaliijka mooyaane ma jiraan imanka sacuudigii waad arkaysa iminka iyagiiba ay dhibaata ku jirtaba oo maaluba ay watan yeman ilaahay ku salliday dowladda qatar waxaan u malaynaya inay dowladda aada iyo aada ugu horreysaba wax saacida federaalka ina iyadu ahayd welina wyduna way saacidaa baxrayn iyadii baa cirka ku jirta oo iyadii baa shiicidii iyo wixii ayay khatar ku jirtaba geligeedaba marka dowladihii carabta ee aynu makeynay kuwan jooga north africa ee ay ka mid tahay libiya libiya iyadu yeman oo kale maraysa imarka waxaa laga yaabaa inay dhowr dowladood ka noqdo sida ciraaq oo kale ama suuriya inay dhowr dowladood yaryar ay ka soo baxaan waxa inoo haray waxa weeyaan tunis iyada nafteeda tunis nafteeda nabadgelyadeedu ma wanaagsana inkastoo ay istaageen imiko aada muddo inay kuwii kale dhaamaan iyada nafteedii laano libiya yaa iyadana mushkilad ku ah waxaa tagtaa de waa morocco iyo algeria kolka haddii isloo naqaanaba maba uma tagnaba soomaaliya oo kale markaad fiiriso iyo doorka imaaraadka carabta marka laga reebo saacidaadan ay bixinayaan ama gargaarkan ay soomaaliya siinayaan ee xagga amniga ama xagga baniaadnimada marka laga soo tago waxaa kaloo muuqda door ah in diblomaasiyaddii dalka imaaraadka carabta soomaaliya ay si fiican u muuqanayso oo soomaaliya waxaa dhowaan tegay wasiirka arrimaha dibadda imaaraadka carabta waxay ku leeyihiin safaarad bay ku leeyihiin oo waxaa u jooga wakiil ama safiir moxamed axmed al markaad fiiriso doorkaad siyaasadeed ama diblomaasiyadeed ee imaaraadka ay soomaaliya ka leeyihiin ma moodaa inay kaga horeeyaan dalalka kale carabta ee somal ee soomaaliya xiriirka la lahaan jiray qatar baa kaga horeysay markii hore laakiin hadda iyana bilaabeen oo ay xoog u soo qabteen wuxuuna waxa weeye waa laga yaabaa inay tartan leano waxaa jira turkiya lafteedu waa dowla islaama oo laakiinse doonayso inay imbaraadoreedeedii hore ay soo ceshato marka waxay arkeen in dowlihii xaggii soomaaliya inay turkigu aada iyo aada uga horeeyeen carab oo dhan marka dowladda quree doonaysa inay iyana wixii ay qaban karayso ay qabato iyadoo taasi jirta iyadoo ka tii horaan kuu sheegay cunsurka layidhaha shiicina ay meesha ka baqanayaan iyo eeraan iyagoo tuhunsan dowladaha jaarkeeni inay ka leeyihiin admaac fara badan ama ay ka leeyihiin dhulka soomaalida waxay u arkeen iyagu inay iminka ay soomaali wixii ay u qaban karayaan u qabtaan waana dowladda quree ee qarbiguna aada u aaminsan yahay kama foga xagga maraykanka iyo waxaana kama foga laakiinse waxay arkeen dhowr khatar marka ay aada eegto iyo iminka soomaali u siinayaan muhiim muhiimad xooga laakiinse unfortunately waxa weeyaan soomaalidii baan iyadii baan isa siinayn isa saacidayn leano nimankan shabaabka la sheegaya hadday ay doonayeen inay waddanka qabsadaan oo ay ay doonayeen inay political rivaler ay ku jirto ama in ay xagga siyaasadda ay doonayeen inay kula tartamaan dadka kale may ahayn inay yacni dad u yimi inay musaacadaad siiyaan dadkoodii iyo hooyooyinkoodii iyo carruurtoodii inay hujuumaan waa wax ka baxsan caqliga aadamay bini aadamnimada iminka waxaad moodaa mar haddii carabtii kaloo dhima ay mashquul noqdeen dee iyaga iyo intan khaliijkiibaa iminka weli raw sii rowrow leh marka iyagu waxay aabahood mataladiisii hore waxay ahayd in dowladdaas soomaaliyeed had iyo goor la gacan qabto waa dad masaakiin oo wanaagsan wa waa gartay oo dintoodu wanaagsan tahay wa waa gartay marka aan dib u eegno taariikhda xiriirka soomaaliya iyo imaaraadka carabta oo kale berigaad ambasadoorka ahayd ee aad ka shaqaynaysa jaamacadda carabta oo kale markaad fiiriso xiriirka soomaaliya iyo dalka imaaraadka carabta siduu ahaa aad iyo aad buu u fiicnaa waxaan garanayaa sheekh zaaid iyo iyo maxamed siyaad madaxweynihii soomaaliya berigii hore waxaad moodaysiba laba ninoo aada iyo aada isugu dhow bay ahaayeen oo aan had iyo goor wixii ay uu doono wax allo wuxuu doono maxamed saadi uu siin jiray maxamed muxuu ahaa sheekh zaaid isagoon cidna la tashanin marka aad bay isugu had iyo goor marka waxdarkiis mar alla markay sakaan waa labaduba waa qosliyaanba dee sheekh zaaid waa kiina guriga ku ka dhistay xamar afboye waa kii ka dhistay waa kii had iyo goor bicsada inoo soo diri jiray aad bay isugu wanaagsanaayeen ma marka mashaariicdii imaaraadka ee soomaaliya maxaad ka xusuusataa waxaan ka xusuustaa dee horta masnaca sukarkii kii sonkorta mareerey ciraaqna waxay inoo samaysay betroolka masaariicda zaraacada oo dhan iyo wax noocaas oo kalena waxa imaaraadku ay ka qayb gashay wax dhowr dhowr mashaariic waaweyn bay iyadu sameeyeen oo oo iminkana dee waxay ku mashquul yihiinba waxa weeyaan waddooyinkii iyo iskuuladii iyo dhakhtaradii intaba intaas looyimkay u doonaya inay sameeyaan wa waa gartay waxaa jira ganacsiga soomaaliya kale kala dhexeeya aad buu xoogan yahay oo xiriir fiican buu ganacsi baa kala dhexeeya labaatankii sane burburka ee soomaaliya halka keliya ee soomaalida inta badan ay wax ka dhoofsato ama ay isticmaali jirta waa dekedaha imaaraadka carabta marka xiriirka ganacsi ee soomaaliya imaaraadka door intee leeg ayay kula tahay inuu ka qaadan karo soo kabashada dhaqaalaha soomaaliya ma suurtagal ma tahay in imaaraadka ay soomaaliya maalgashi ku sameeyaan oo meelo badan ay ganacsatadooda iyo dowladda imaaraadkuba ay maalgashada aad iyo aad diyaar bay u yihiin mushkiladdu waxa weeyaan keeni ilan ummad iyaga iscuryaaminaysa see la odhanayaa ta kale sumcaddeen innagaa sumcaddeena baad ragga meesha dadka meesha jooga jaaliyadda meesha joogta waxa weeyaan dad shaqaysanaya dad businesska halkan halkay marayaan waa waxaan u malaynaya waa dowladda labaad ama ta saddexaad jaaliyadda halkay ku joogtaa waxaad arkaysaa dad badan oo multi millionairesa oo tijaarada dubay iyo iyo muqdisho u dhexeeya ama dubay iyo iyo dhulka kale ee soomaalida aada iyo aad bay u ugu wanaagsan yihiin marka waxay doonaysay xagga tijaaradu weli way hagaagsan yihiin oo way shaqaystaan xagga dawladdana way taagaraynayaan marka waxaan isleeyahay anigu wixii mashaariic ay leedahay soomaali ee weli stabida ama la soo dersay diyaar bay u yihiin inay finance gareeyaan iyagu mashaariic loo loo keeno la tusoo la yidhaha laakiin dee dhul dadkeedii ishaysto oo marka aad mid mid markaa u tagto kii kale kula xamanaya mid walba kule kan waa tuug kanna waa tuug marka waa adigii naftaadii baa waad baabaysa waxa weya dadkii baan meel u wada socon oo xataa federaalka naftiisii boqol farcabaa ay kale leeyihiin meel waxaad arkaysaa nin iska imanaya halkan oo ah federaalka hoos yimaada haddana wax kale isku sheegaya dadkii oo iswada kii kale midkii kale cunayo kaas waa waxaas uu wataa kaasi waa tuu kaas waa yani waxa weeyaan innaga aga soomaalida ayay arrintu ka kharibantay xaggan imaaraadka kama kharibna haddaynu inagu iswanaajino iyaguna waa aad bay inoo inoo saacidi karaa aad baad umahadsan tahay ambasador cabdulaahi aadan axmed congo ka qaybgalkaaga barnaamijka martida microfonka idaacadda v o laanta afka soomaaliga waan kaga mahad celinaynaa intaa ayaan dhegeystayaal barnaamijkeenii martida mikrofonka kusoo koobay barnaamijka waxaa marti ugu ahaa ambasadar cabdulaahi aadan axmed congo xogeynta iyo waaxda la talinta siyaasadda jaamacadda carabta ka soo shaqeeyay muddo labaatan sano ka badan haatana ku nool dalka imaaraadka carabta inta aan barnaamij midkan lamida ku kulmayna waa maxamed colada xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo